faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
raxmaanraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado waxaana maanta ugu dooroon meydka gabar yar oo labiyo toban jir ah oo laga helay xaafadda israac ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug faahfaahinno ka soo baxaya dad shacaba oo maanta lagu laayay gobolka shabeellada hoose xildhibaan jey isagoo ka hadlay xaaladda amni ee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka duqayn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya askari horey u dilay darawal gaari oo xukun dilah lagu riday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka akhbaaradka dibaddana waxaad maqli doontaan nin afduubay waa nin afduubtay diyaarad ku sii jeeday dubay oo la dilay intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorkoraan warka dawur ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garoob ah warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha labaad laba kun toban iyo sagaal warka waxaa soo saaray saaxiibkay jile jaamac jile anigoo sharmaarka ayaan idila socodsiin doonaa aanu ku bilowna magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa laga helay ama lagu helay saakay gabar yar oo labiyo toban jira taas oo sha- tan iyo shalay lala ah meydkeedana waxaa laga helay xaafadda israac ee magaalada gaalkacyo caayisho ilyaas aadan oo ah gabar labiyo toban jir ah ayaa saaka laga helay meydkeeda gurigooda oo ku yaala xaafadda israac ee magaalada gaalkacyo caayisho oo shalay subax la waayey maray adeeg u doonatay suuqa waxaa tan iyo xilligaasi laga baafinayay idaacadaha maxalliga iyo baraha bulshada sida ay sheegeen xubno ka tirsan qoyska ay ka baxday meydka gabadha yar oo la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada gaalkacyo ayaa lagu arkay calaamado muujinaya in si xun loo jirdilay sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka oo baaritaano ku haya meydkeeda gudaha magaalada gaalkacyo haatan waxaa ka socda mudaharaadyo ay dhigayaan qaar ka mid a haweenka oo ka caraysan dilka caaisha islamarkaana dalbanaya cadaalad dhinaca kale gudoomiyaha waxbarashada gobolka mudug axmed haruuso xaashi ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba maalinta beriya la fasaxay xarumaha waxbarashada magaalada gaalkacyo si loo muujiyo dareenka murugo ee uu reebay dilka gabadhaasi yar qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu bahda waxbarashada oo ay ka tirsaneyd ugu baaqay inay soobax ku muujiyaan murugada iyo xanuunka uu reebay dilka caaisha oo ka mid ahay ardada wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee salaama ee waqooyiga magaalada gaalkacyo bannaanbaxaasi dhegaystayaal weli waa uu socdaa wixii warar ee ku soo kordha xaaladda gabadhaasi yar ee la dilay waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayga dambe faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dad shacab ah oo maanta lagu laayay gobolka shabeellada hoose madaxa arrimaha bulshada deegaanka la fule ee gobolka shabeellada hoose mukhtaar nuur geesey ayaa faahfaahin ka bixiyey dad shacab ah oo maanta lagu laayay deegaankaasi waxa uu sheegay in waxa uu sheegay nuur geesey in dadka la laayay ay ahaayeen shacab howlo nadaafadeed ka sameynayay waddada u dhaxaysa muqdisho iyo afgooye gaar ahaana dhinaca deegaanka la foole madaxa arrimaha bulshada deegaanka la foole ee gobolka shabeellada hoose oo la hadlayay warbaahinta ayaa u sheegay in dadka la dilay ay tiro ahaan gaarayaan ilaa sagaal ruux oo u badnaa haween kuwaasoo xilliga falka uu dhacaya ku guda jiray shaqo ay halkaasi ka wadeen sidoo uu tilmaamay geesey dadkaasi kooxo hubaysan ayaa u yimaaday islamarkaana rasaas xoogan ayay ku fureen iyagoo goobta dhammaantoodba ku wada geeriyooday waxaana madaxaasi uu sheegay in ilaa hadda aan lahayn raggii falkaasi geystay sababta deegaanka la foolo musiibaa ka dhacday musiibo bini-aadanimadii wuxumeedaa ka dhacday hadda waanu gacarin musiibadaas sagaal qofoodaa ku dhimatay musiibo ilaahay dadkan ummaddan dabadhigi waayo dad masaakiin oo jidka hareerihiisa hoogaa dhibaatooyina meesha ka dhacay dadaa la geeyo hoogaa meesha waxa waaye meesha faraha la yidhi meeshii nimanka ay uga faraha loola yimida dabajeeha lalehe ebiraa laga dhigay sagaal qofoodaa ku dhimatay dadka shacabka oo kolley maamuladu u kaashadaa waaye meelaha wax la xaaqaayo meelaha la faraayo meesha goolada aheed hoogaa yar dhibaatooyin xoogana ka dhici jiray oo sidaa daraati mar ina taree daraati la gubi iyo dhibaatooyina ka dhici jiray laamiga hareerihiisa inay baneeyaan oo biyahan alaabaha lagu xiraayo in hoogaa laamiga hareerihiisa la baneeyaa lagu ballansanaayay kolley hadda qolada maamulkaana kolley hadda anugu taas wax kama ogeyn laakiin kolley hadda gudoomiyaha inay arrintaas ka dambeysaan u maleeyaa dadkii waasan meeshaan falaha la yidhi meeshaan fala dadkii ayagoo meeshii falaayaa calaa qofkiiba kolley jarnaadkaa la deesiyaa meeshaan falaa la yidhi meeshii oo la falaayaa musiibadan dhacday qaraxa sheegin dadkii oo geedaha falaayo nolomaadmada oo jarnaadkagoodii goosanaayo oo calaa qofkii kolley jidka hareerihiisa jidkaan hadda isku dhiso jidkaan isku xero muqdisho iyo afgooyo kolley kolley kolley hadda waa ko- waa konton mitir waa daraadi ra-iisul wasaaraha dhagax dhigay waxaan diyaar garooweyna jidka hareerihiisa labaatankaas mitir hal la falaan islahay saaka markii la geeyey beeka emaa loo qaatay sagaal qofaa ku dhimatay dadka
dadka ku nool deegaanka la fule ee gobolka shabeellada hoose ayaa aad u hadalhaya dhacdadan maanta lagu dilay dadka shacabka ahaa ee howlaha nadaafadeed ka sameynayay waddada u dhaxaysa muqdisho iyo afgooye gaar ahaana dhinaca la foole wixii warar ee dhegaystayaal ay ku soo korna waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayga dambe haddii allaha uu dar raalli ka noqdo duqayn diyaaradeed ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhacday qaybo ka tirsan gobolka hiiraan wararkaanu ka helayno gobolka hiiraan ayaa waxaay sheegayaan in xalay saqdi dhexe diyaarado dagaal ay duqayn ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolkaasi duqaynta ayaa waxaa la sheegay inay ka dhacday deegaan lagu magacaabo orod oo ku yaala inta u dhaxaysa degmada maxaas iyo beledweyne waxaana dadka deegaanka ku sugan waxaana dadka deegaanka ku sugan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana deegaankaasi ku sugan dagaalamayaasha al-shabaab oo saldhig ku leh halkaasi dadka deegaanka ayaa sheegay in xalay ay maqlayeen jug culus oo ku dhacaysay goobaha ay al-shabaab leeyihiin sidoo kale ay arkayeen qiiq iyo uura hawada isku shareertay sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay inay soo wajahday cabsi xooggan kadib markii diyaarado dagaal oo joog hoose ku socda ay ku soo dhowaadeen deegaanka orod oo ku yaala inta u dhaxaysa magaalooyinka beledweyne ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan warar aan helayno ayaa tilmaamaya in khasaaraha uu ka dhashay duqayntaas balse aan si dhaba loo xaqiijin karin maadaama deegaanka uu yahay dhul hawda iyo buuraley oo dadka ay ku yar yihiin diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn ee ay leedahay dowladda maraykanka ayaa dhowr jeer oo hore duqaymo kala duwan ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyagoona habeen ka hor sheegay in afar duqaymo ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose islamarkaana ay ku dileen xubno ka tirsan xarakada al-shabaab warka duhur ee raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal weli la socotaane xildhibaanaha ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladaha amni ee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka xubinna ka ahna waana ahna xubin ka tirsan guddiga amniga baarlamaanka ayaa ka tacsiyey geeridii xildhibaan cismaan cilmi boqorre oo lagu dilay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in xildhibaan jeeso in cismaan cilmi boqorre uu ahaa xildhibaankii ugu horreeyey ee baarlamaankii tobanaad sida waa sida loo soo doortay la dilo islamarkaana ahaa ninkii ugu daada weynaa xildhibaanada golaha shacabka jeeso ayaa sheegay in xildhibaano kale oo dhaawac soo gaaray uu jiro xilliyada qaarna dalka ay ka dhacaan falan amni falan amni darro isagoo xusay in xildhibaanada qaar ay jiraan khataro kala duwan oo ay la kulmaan xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa tilmaamay in labaatankii bishii defembar ee sanadkii tegey gaari uu lahaa qarax lagu xidhay islamarkaana uu ka badbaaday sida uu hadalka u dhigay xaqiiqatan ilaahay ayaa xafiday xildhibaanada xildhibaankii ugu horeeyey ee noogu geeriyooday sidii baarlamaanka tobanaad loo soo doortay ayuu ahaa xildhibaanka ugu daweyne wuu ahaa ilaahay sabar iimaan ha naga siiyo xildhibaan kale oo naga dhaawacma waa jiraa haddee mar walba dalka aan joogna khatarada yihiin waa meel canaasiirta ay siiga badneed xilliyadii burburkii xaqiiqatan aniga daahir oo kula hadlayo bishii nofembar labaatankeedii waa tii qarax liigu xiray baabuurkayga oo weliba ay afar staff saaraayeen iyo darewalki waa waxaan iska ilaalina waa dad midabkeena le araggeena le muuqaalka aynu iskaa mid yihiin afka aynu iskaa mid yihiin qalbiga unba aynu soomaali ka yahayn moogi inta kale soomaali ka ah waaye marka mar walba khatarta waa iska badan tahay xildhibaano oo dhowr ah oo khatar galay waa iska jiraan laakiin ilaahay waa na xafiday
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan daahir amiin jeeso oo isagu ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday askari dilay wada gaari dable xoogga dalka soomaaliya cabdulqaadir maxamuud cali oo loo haystay dilka marxuun cabdiraxmaan cadow maxamuud dilkaas oo ka dhacay degmada mahadda ee gobolka shabeellada dhexe lix iyo labaatankii bishii koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sideed marxuum cabdiraxmaan cadow maxamuud ayaa ahaa wada gaari ku safrayey qaybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe wuxuuna caan ka ahaa deegaanada gobolkaasi marxuunka ayaa istaagsanaa halka loogu talagalay hubinta gaadiidka ee meesha laga soo galo degmada mahadda ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada amniga oo ku sugnaa goobta ayaa hubiyey gaariga iyo laba qof oo kale oo la socday balse nasiib xumo dable xoogga dalka cabdulqaadir maxamuud cali ayaa ka soo toogtay meel aan ka fogeyn oo sidaasi ugu dhoweyd marxuunka isla maalintaas ayay ciidamada amniga ku soo wareejiyeen saldhigga booliska degmada jowhar dable xoogga dalka cabdulqaadir maxamuud cali oo oo ah eedeysanaha dilka marxuumka loo haystay ciidamada amniga ayaa ku soo wareejiyey hay-adda dambibaarista waxayna sidoo kale hay-adaha ku wareejiyeen eedeysanaha dable xoogga dalka cabdulqaadir maxamuud cali xafiiska xilaalinta labayo labaatankii bishii labayo tobanaad ee sanadkii tegey xafiiska ayaana xilligaasi codsaday in loo soo gudbiyo xabsiga dhexe waa gaarsuga ahaan muddo kadib baaristooda ayay codsadeen in la mudeeyo dhegeysiga eedda ka dhanka dable xoogga dalka cabdulqaadir maxamuud cali oo labiyo tobankii bishii koowaad ee sanadkan waxaa loo ballansanaa fadhigii hore ee maxkamadda sagaalkii bishii labaad ee sanadkani garsoorayaasha ayaa garowsaday inaan inaysan ku filnayn dhegeysiga dacwadda fadhi qura waxayna xafiiska xidhaalinta amreen in lasoo dhammaystiro eedeymaha dembi ee loo haysta eedeysanahaasi afar cisho kadib mar kale loo ballamay ama waxaa loo ballamay fadhiga maxkamadda waxayna xafiiska xidhaalinta soo bandhigeen qiraalka eedeysanaha markhaatiyaal gaariga la saar gaariga la saarnaa marxuunka warqada caddayn ah dhimashada oo ku lifaaqan sawirka marxuunka iyo qorigii lagu toogtay marxuun cabdiraxmaan cadow maxamuud dhamme muumin xuseen cabdulaahi ayaa ku dooday in eedeysanaha uu ku liif bartay marxuunka maadaama aysan jirin sabab qasbaysay inuu toogto muwaadin marayay ama maray hubinta howlaha nabadgelyada wuxuuna weydiistay garsoorayaasha in lagu xukumo dil toogashaah oo kaga filan abaalkii falkii uu geystay eedeysanahaasi dhanka kale qareennada ayaa ku dooday maadaama khiraal uu yahay eedeysanaha in loo fududeeyo oo ay bixiyaan magta marxuumka garsoorayaasha ayaa maalintaa soo xiray fadhiga maxkamadda waxayna ku dhowaad bil kadib maanta go-aan ka soo saareen dhegeysiga dacwadda loo haystay dable xoogga dalka cabdulqaadir maxamuud cali waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogashaa oo qi- oo ah qisaasta marxuun cabdu cabdiraxmaan cadow maxamuud sida uu sheegay ama warbaahinta u sheeg gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhurnimo ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan akhbaaraadka dibadda ayaa inoo soo socdo hase haatee qadar dhex taala
saaxiibkay hanadow muujadahan hawada galay hugunka iyo codka iyo hannaankay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadleen karo halkeen ugu hagaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kale aqoonine hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogtaa hamigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqa ah haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis redio cadaado habu socodka nabadiyo haasaawo loo bogay himilay ku caan tahay reediyo cadaado afka hooyadeen iyo hobalada wadaniga ah hiddahay ku caan tahay redio cadaado redio cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oo aan dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow redio cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xariir furashan afartan iyo lix siddeetan iyo sideed soddon iyo labo ama fura sideed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo siddeed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo
mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal iminkana akhbaaraadka dibadda toogasho ayaa lagu dilay nin afduubtay diyaarad rakaab siday dalkaasi sutaga imaaraadka carabta ciidamada sida qaaska u tababaran ee bangaladesh ayaa toog ayaa toogtay waa toogasho waxay ku dileen qof shacab ah oo looga shakiyey inuu doonayey afduub diyaarad rakaab oo ku wajahanada abudubay diilka ka hor ayaa la sheegay in qofka shacabka uu ku hanjabo inuu wato bastood lana soo baxayo taasoo keentay in howlgalka ciidan waa inay howlgal ku dilaan ciidamada sida khaaska u tababaran ee dalka bangaladesh diyaaraddaas ayaa waxaa lahayd shirkadda binam bangaladesh airlines waxaana saarnaa boqol afartan iyo siddeed ruux oo rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaradda kuwaasoo si nabada ku tegay Dub- dubay weli ma cadda sababta qofka laga shaki laga shakisan yahay uu iskugu dayay inuu diyaaraddaasi afduubto islamarkaana ciidamadu ay toogteen wakaaladda wararka ee f b ayaa soo xiganaysay saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ayaa waxay sheegtay in ninka markii hore la dhaawacay balse muddo kadib uu dhaawacii u geeriyooday iyadoo la rumaysan yahay in ninkaasi da ahaan uu jiro ilaa shan iyo labaatan sano war wixii dalka iyo dibadda dhegeystayaal inaga soo gaaray duhurnimadan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka a idinla socodsiinaya intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
ruuxii jecel inuu warar runayo helo akhbaar raad leh raadiyaha cadaadood dhagaha ugu raaxay rajo tabac ayaa jooga iyo saxafiyaal roone xigmad loo riyaaqiyo waxay riixayaan arar ra'yi caafimaad qaba ayay soo rujinayaan hadba waxay rucleeyaan ratiga meesha loo rare
raas baahan reeraan dab shidan raxan abaa reebtay ruux dhibaata haysiyo maskiin raashinku u